jimciyadda al furqaan ayaa magaalada cadaado ku qabatay munaasabad lagu daafurayey tartan qur-aanka kariimka ah oo ay ka qaybgalayaan arday ka kala timid deegaanada galmudug kaasi oo lagu qabanayo magaaladaasi daafurka munaasabadda waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada cadaado hogaanka jimciyadda al furqaan culamo udiin ardayda ka qaybgalaysa tartanka iyo marti sharaf kale faarax deeriye warsame gudoomiyaha degmada cadaado ee maamulka galmudug ayaa hogaanka jimciyadda al furqaan ugu mahad celiyey qabsoomidda tartankanna waxaan ognahay jumciyadda madaxdeeda oo sheekh cabdullaahi saaxiibka sheekh cabdullaahi khaliil uu ka mid yahay inay ka soo safreen oo xamar ay ka yimaadeen isaga iyo wafdigiisuba ayna u yimaadeen in ay kala saaraan tartansiiyaan ardayda qur-aanka ku tartansiiyaan kuna kala saaraan hab cadaalad ah sida ay qur-aanka u kala akrin og yihiin u kala xifdis fiican yihiin u kala tajwiis fiican yihiin waa idinkaga mahad celinaynaa safarkaas dheer oo soo gasheen waa idinkaga mahad celinaynaa inaad inta degmadiina ugu timaadaan aadna tartansiisaan waxaan leenahay ilaahay ha idinka amaal mariyo jazaakum allahu khayr qur-aanka wax la barto waxa ugu qayrka badan weeye macalin cabdulaahi maxamed qaliil guddoomiyaha tartanka ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda ka qaybgalaysa tartanka iyo deegaanada ay ka kala yimaadeen
ilaa shan farac ayaa ku tartami doona soddonka jus way tartami doonaan labaatanka jus waa lagu tartami doonaa toban iyo shanta waa lagu tartami doonaa tobanka waa lagu tartami doonaa shanta jusna waa lagu tartami doonaa insha allahu tacaala deegaanada runtii galmudug deegaano ka mid a fara badan ayaa iska soo diiwaan geliyay sanadkan musaabaqada degmadan aan joogno ee musaabaqada lagu qabanayo degmada cadaado ayaa ka mid a degmada godinlabe waxaa ka mid a gaalkacyo waxaa ka mid a hobyo waxaa ka mid a dad tartanka ka qayb gelaya ama ku tarta kala tarta ku tartami doona musaabaqadan bandiiradley sidoo kale ceelguula baxda maarsamange dhagaxdheer
si kastaba in ardayda lagu tartarsiiyo qur-aanka kariimka islamarkaana kuwa kaalmaha hora gala la guddoonsiiyo hadiyado ayaa ah kaalin wanaagsan oo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka islamarkaana lagu sharfayo ardayda sida wanaagsan u baratay qur-aanka